howlgalkii oo badweyntii hindiya wuxuu bilawday xaluu bilawday ma garat waxaa la leeyahay marka haddana golweyn waxaan soo marnay tuulooyin badan waxaan soo marnay maxaa kura tuulooyin badan golweyn ciidan baan dhignay haddana buulomareer ayaa maxaa kura ciidankii maxaa kuradaa ay soo dhex mareen buulmareerna ciidan baa la dejiyey ao shan kilomitr ay hadda buulmareer aan guday wa waa gartay dagaalka intii uu socday wax kacaabin oo ad la kulanteen golweyn intaan la gaarin xoogo armushaad waa nagu sameeyeen waxba ahayn dhinaca xeebtana maxaa ku irahdaa meesha siinay korkeeda ama jidka bartunaalka ao xoogo maxaa ku irada waa isku dayeen waan soo jeeray golweyn markaan kasoo baxnayn xoogo waa isku dayeen ajeendooyinka ujeedaha xamayaasha meelaha lisoma beeraha lisoma kadibna maxaan ku irahdaa meesha dagaal culus maxaan ku irahdaa ay rabeen inay ku sameeyaano inta isnidaamada ku qoran maxaan ku irahdaa waa buulmareer banaankeeda iyo gudaheeda iyo banaanka maxaa dhinaca baraawa loogu baxaba saddex raac ayay ahaayeen waa la jiiray wax khasaaraho aad aragtay inta dagaalka u socday khasaaro hadda waxaan arkaa laba askarin nagacabsi laakiin ayaga sagaal mayd ah ayaan hadda ujeedaa iyo laba kaloo meel lagu shagaalo kow iyo tobankaas oo ayaga ah ilaa shan kilomitr la cersanayo ilaa iyo hadda wax rayidahoo dagaalka wax ku noqday maya ilaa hadda waa baari haynaa koleto rayidka guryaha ay ku jiraan inta ugu badanna ayagaaba ka saaray oo yiri shalay iyo xalay ayagaa laha dagaalkan dagaal laysu digay oo la ogaa ayuu ahaa waa laga saaray marka shacabkiina saaka ayagoo qaxay naga hor imaadeen inta ugu badanna beerahay oo carreen beerahay naga soo waxeen koleto hadda way soo socdaan inay magaalo kusoo noqdaan ayay rabaan odayaashii iyo dadkii xakura dhaqanka kulli ay la socdeen marka wax shacab ku noqda waa baaraynaa kullisaba wixii guri haddii dad ay ku hareen ama xoola haday yihiin waa soo sheegi doonaa rasaas baan maqlayaa rasaastu maxay tahay rasaastu waxay tahay niman waxaa jiray nidaamyo ku qornaa oo dhowr iyo maxaa kurada ka sameeya oo meelahan galay sida naloo sheegay adigu kulliba dadka qaarna waxay leeyihiin waa laba boqol ilaa saddex boqol dadka qaarna afar boqol bay laakiin adigu waxay ahaataba waa lasoo jiiray hadda kow iyo toban mayd baan ujeedaa sagaal bay ahayn laakiin labada mayd hadda maxaafura waa ujeedaa iyagana kow iyo tobankaas hadda ujeedaa marka ilaa iyo toddoba kilomitr waa meeshaan xeersanayna magaalada banaanka ee dhinaca kujiwaare toddoba kilomitr dhulka waa iska taqaanaayo buulmareer kuma gaaro asindooyin kuma yaalaan kanaalo kuma yaalaan beere maxaa geeda camba kuma yaalaan marka waxa adugu maxaa ku rahdaa oo naga hor istaahi kara malaha saalaliga marka de un ayagii waa qarishka tuur waayo waa qaara ah ka labartag iyo qoryahan small armiga waa iska taqaanaa marka saalaliga marka waa la ceersanaya marka kullisaba un ayagiia meelahaas maxaa ku radaa inay dhiibaan way diideen marka dee un cagtaa la marinaya nimanka argixisada shacabkan halagsiiyey oo sharafka ikraamo u diiday waa garta waxaad ii sheegtay in ciidamo kale ay jiraan oo kuwa dowladda soomaaliya iyo amisooma oo dhinaca xeebta marayay iyagu kuwa baraawo ku wajahnaa xaggay marayaan ciidankaas maxaan ku yidhahdaa runtii hadda badanaaba howlgalka maanta amisom ayaa ugu badan boqolkiiba sagaashan waa ciidamada amisom in niman subadeeyayaal oo ciidamada xoog dalka soomaaliya furdibaano ah umaayan hadda ciidamada xoog dalka soomaaliyeed dagaal bay ka imaan doonaan laakiin ciidankan waa ciidankii amisom keliya oo loogu talagalay macnaha beriga sida kamandoska loo soo tawa baraawo imisey u jiraan ciidamada imise kilomitr bay baraawo u jiraan baraawo boqol iyo masaada noo jirtaa kullikaba baraawo maxaa ku rahdaa geed maxaa ku rahdaa hadda naga celinayo ma laha aseente naga celinaysa ma laha kanaal ma laha webi ma laha baraawo saacadda sadarada waa sigi karnaa sababtoo maxaa ku rahdaa hubka amisom ay wadato hub loo babacdhigi karo maaha nimanka argixisada maxaa ku ku rahdaa way jabeen marka kullikaba waxaan filaya wax naga hortaaga ma laha